Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Galmudug ayaa magaalada gaalkacyo kusoo gabagabaysay kulan looga hadlayay xoojinta nabadda iyo dib u heshiisiinta kaasi oo loo qabtay mas-uuliyiin ka socday degmooyinka Galinsoor iyo Dhabad ee gobolka Galgaduud. Munaasabadda lagu soo xiriyay kulankan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro, xildhibaano, mas-uuliyiin kala socday degmooyinka Galinsoor iyo Dhabad. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Galmudug Axmed Cusmaan Aadan Khoje oo soo xiray kulankan ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu leeyahay kulankan.
dadkaani waa dad derisaa waa dad walaala waa dad wada dhashay Een, shirkaani markaa wuxuu ma- hordhac u ahaa arrimo la rabo dadkaas in nabadayn iyo in maaragtay dib u heshiisiin loogu sameeyo Een, meeshaan beryahan waxaa lainkugu soo bandhigay habraacyo loo marayo sidii ay u wada shaqayn lahaayeen labadaas degmo iyo maamulkoodu habraacyo ee, lagu soo dhoweynayo nabadda iyo maaragtay iyo dib u heshiisiinta kolley waxaan umaleynaa wax badan baa la iskugu sheegay meeshaan waxaa laydinka doonayaa inaad wixii aad meesha ka barataan ummadda kula laabataan gudoomiyaha galinsoor aadan cabdinuur galaal iyo gudoomiyaha degmada dhabad xirsi maxamuud maxamed ayaa u mahad celiyey wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudugga waan soo dhoweynaynaa waana uga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol waxaana leenahay midda maanta aad qabateen keliya ha ka dhiginina weliba deegaamada colaaduhu ka jiraan degmooyinka sida dhabad iyo galinsoor waxay u baahan yihiin wacyigelin bay u baahan yihiin ummaddaas waxay u baahan tahay dib u heshiisiin Ee, dadka caqliga saaxiibka ah iyo dowladduba inay arrintaas ka qayb qaataan si looga gudbo colaadda dhex taalla dadkaas wada dhashay oo deriska ah oo walaalaha ah ayaa loo baahan yahay dowladduna waxaan leenahay kaalintiina qaata labada maamul ee degmada dhabad iyo galinsoorna waxaan leenahay kaalintiina qaata wasaaradda arrimaha gudaha waxay noogu keentay halkan marka koobaad isbarasho inaanu isbaranno marka labaad horumarka sidii aan ku noolaan lahayn oo degmooyinkeega u horumarin lahayn waxaa ka horeeya nabadgelyo haddaan nabadgelyo la helin wax dhaqaaqi karaa ma jiraan waana iska warqabnaado labadan degmo dhibaataa dhex taallay dowladda galmudug wasiirka arrimaha guduhu hogaaminayo waxaan leenahay waad mahadsan tihiin shaqadan hadda aad qabateenna inaad ka sii badisaan baa la rabaa haddii aan la idmo haddaa adinku shaqaysaan annaguna waa shaqaynaynaa horumarka waxqabadka ee diyaarinta wacdigelinta wax badan baa noo bilowday oo hadda meeshaa yaalla intaa markaan aragnay maadaan isku nimid meeshii wax kalaa noo muuqday kulankan oo socday muddo saddex maalmood ayaa waxaa diiradda lagu saarayay waxyaabaha keena isku dhac beelaha ku nool degmooyinka galinsoor iyo dhabad iyo sidii loo xoojin lahaa nabadda iyo xasiloonida bulshada ku nool degmooyinkaasi